إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع ونكسن دقستيال كسور دوادا قضبضة دورنمدان أقوى ورك إذاعة إسلامية هي الفرقان xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalkii boolamareer ku dishay boqol soddon iyo toddoba askari kuwo kalena soo qabatay iyagoo nool idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa wareysatay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan boolamareer oo ay mujaahidiintu u fasaxeen si ay u gurtaan xeradii ciidamada shisheeye ee saaka cagta la mariyey barnaamijka diiradda jimcaha ee ka baxa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa maanta lagu falanqeeyey weerarkii cagmarinta ahaa ee saakay xarakada shabaabulmujaahidiin ay ku xasuuqday ciidamada ugandha ee fariisinka ku lahaa magaalada boolamareer ee gobolka shabeellaha hoose haddaba muxuu ka dhigan yahay weerarkii saaka lagu qaaday saldhigga ciidanka ugandha ee boolamareer ciidamada ugandha ayaa eeday ku dhaqankii shareecada islaamka ee ay ka burburiyeen magaalada boolamareer ee shabeellaha hoose waxay ahaayeen intaasi qodobadii ugu door koronaa warkeena u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo jimco ah taariikhda hijriga ay ku beegan tahay lixda dulqacda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriyada kuna aadan lix iyo labaatanka mey labada kun saddex iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay in dagaalkii buulamareer ku dishay boqol soddon iyo toddoba askari kuwo kalena soo qabatay iyagoo nool warbixinta warkaasi maxamed cali ayaa soo jeedinaya war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si horudhacah looga warbixiyey weerarkii cuslaa ee saaka lagu qaaday xeradii ay ciidamada yuganda ka deganaayeen degmada buulamareer ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose war-saxaafadeedka oo kusoo baxay luuqadaha carabiga soomaaliga iyo ingilishka ayaa waxaa lagu yidhi maanta oo jimcaha lixda dulqacda kun afar boqol afar iyo afartan hijri kuna beegan lix iyo labaatanka mey laba kun saddex iyo labaatanka waxay geesiyaal ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarin ah kula jarmaadeen saldhigga ciidamada saliibiyiinta atmis gaar ahaana yuganda ay ku lahaayeen magaalada buulamareer ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose allah fadligiis waxay mujaahidiintu si xoog ah ku jeereen dhufaysyada ciidamada saliibiyiinta dagaal culus kadibna waxaa u suurto gashay inay si buuxda kula wareegaan gacan ku-heynta saldhigga ciidamada atmis iyo guud ahaan magaalada buulamareer intaasi kadib war-saxaafadeedka ayaa lagu soo bandhigay inta uu ilaa iyo haatan gaarsiisan yahay khasaaraha gaaray ciidanka ugandha xogta horudhaca ah ee ka imaanaysa faagaaraha dagaalka waxay tilmaamaysaa dhimashada in ka badan boqol soddon iyo toddoba ka tirsan ciidamada saliibiyiinta yuganda iyo burburka iyo qabsashada dhammaan gaadiidkii iyo agabkii milatari ee xerada yiilay sidoo kale waxay mujaahidiinta allah fadligiis nolosha ku qabteen tiro ka mida ciidamada saliibiyiinta yuganda oo hadda maxaabiis ahaan mujaahidiinta gacanta ugu jira ayaa mar kale lagu yidhi war-saxaafadeedka taliska ciidanka iyo maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday inay dib ka soo gudbin doonaan wixii xog ah ee kusoo kordha dagaalkii buulamareer dowladda yuganda iyo taliska ciidamada shisheeye ee atmis ayaa qirtay in saldhiggii ay ciidamada yuganda ku lahaayeen magaalada buulamareer saakay lagula jarmaaday weerar culus waxa ayna ka gaabsadeen inay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyaan khasaaraha iyo halaaga ciidankooda ku gaaray halkaas weerarkan saakay lagu burburiyey xerada ciidanka atmis ayaa noqday mid ay si aad ah ugu farxeen bulshada muslimiinta dal iyo dibadba gaar ahaana kuwa ku nool dalka iyo wilaayaadka islaamiga ah idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa wareysatay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan boolamareer oo ay mujaahidiintu u fasaxeen si ay u gurtaan xeradii ciidamada shisheeye ee saakay cagta la mariyey sida warkaasi inoogu faahfaahinayo mahad cubeyd shacabka ku dhaqan magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ayaa daabushay wixii agab ahaa ee dhex yiilay xeradii ciidamada shisheeye ee ku tiilay magaaladaas oo ay saakay mujaahidiintu ku xasuuqeen askar boqol kor u dhaafaysa oo ka tirsan ciidamada ugandha qaar ka mid ah dadweynihii tegay xerada ayaan waraysi la yeelanay waxayna inooga warrameen sidii uu saakay weerarku ku bilowday iyo dagaalka kadib wixii ay xerada ku arkeen
buulmareer subaxdii aroorti markii salaad ninka ugu horrey salaad xerinahay waa qaraxa dhacay qarax daxadigiisana waa cabada badanaa dhaheen gudaha loo galay wixii fakadi waa fakadeen wixii kalena waa ibra meel lagu siiyey adi gaar ahaan hadda halkay ku sugan tahay ma magaalkaad joogtaa mise xeradii la weeraray ya ya may yani hadda magaaladana waa kasoo baxay xaradaa tegi xarada meel wax laga galo male soomaali naag ini meel la galo waa qarka kategi waa soo waa soo laaftay marka waa waa buuxa dhaaftay marka waxaa ka dhacay nasri weyn buulamare ilaahiga raxmaanka mujaahidiinta waa guureeyey gaadii gaara raacna saaka ilaahay waa hoojiyey gaaro iyo khanima saakay ka dhacday waan gartay adiga xaggee ku sugan tahay iminka xerada gaalada xerada gaalada sidoo kale qaar ka mid ah dadkii tegay xerada ayaa inooga warramay wixii ay kasoo heleen xerada gudaheeda حريق وجرنا غنيمه غنيمه غنيمه غنيمه ما شاء الله إيه بابا غنيمه وغنيمه ان شاء الله باذن الله الباب حريق وجرنا حريق حريق بابا ma laydin fasaxay وانا الفتح انا الفتح ما شاء الله محمد.
غنيمه شنو ابو maxaa ku dhex aragteen xerada hadda حريق والله بلد يبغى حسن من كارنا ابو adigu shaksiyan maxaa heshay maxaa qaadatay انا وحان هيستا لا ترفيه عذر حيكون كسجل أيه.
واحد كلمه واحد كلمه باني adigu digsiyaal le rabtaa miya انا قلت انا واحد كلمه باني M- walaal ka waran hadda halkee joogtaa war واحد جاي حريق جاي حريق قال haye ka waran maxaa aragteen بسم الله الرحمن الرحيم قال واحد ما الحمد لله adigu وانا اقول لك إني.
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si buuxda ula wareegtay magaalada buulamareer waxayna halkaasi ku dileen in ka badan boqol iyo soddon askari oo ka tirsan ciidamada uganda sida warbixintan uu kaga waramayo cabdulaahi soomaali barnaamijka diiradda jimcaha ee ka baxa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa maanta lagu falanqeeyey weerarkii cagmarinta ahaa ee saakay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku xasuuqday ciidamada uganda ee fariisiinka ku lahaa magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan iyo sheekh cali cabdulaahi ee sheekh cali katiin oo ka mid a culimmada diinta islaamka iyo qaar ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka ayaa waxay ka qayb galeen barnaamijka diiradda jimcaha ee idaacaddan islaamiga ah alfurqaanka oo lagu falanqeeyey weerarkii cagmarinta ah ee saaka ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay kula jirmaadeen fariisan ciidamada uganda ay ku lahaayeen duleedka magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo xarakada shabaab almujaahidiin ay si aad ah uga xasuuqday ciidamada uganda hubkii iyo qalabkii ay wateenna kula wareegtay sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan oo barnaamijka kaga qayb galay qadka teleefoonka asigoo ku sugan furunta dagaalka ayaa waxa uu ka warramay halka weerarka lagu qaaday iyo sida ay wax u dhaceen maanta waa maalin jimco ah lixda bisha dilqacda ilaahi subxaana watacaala mahadii walaalaha wuxuu usuuraga u suurageliyey inay maanta cagta mariyaan xaradii ku taalay degmada buulamareer oo la isdhihi karo xerooyinka ugu weynaa ee gaalada afrikaanka ah ay ku lahaayeen ee gobolka shabeellaga hoose maanta marka bishaaradaas ayaa dhacday ilaahana ku mahadsan xeradaasi cagta ayaa la mariyey ee wixii qalab yaalina walaalaha ilaahi subxana watacaala gacantiisa ayuu- gacantooda ayuu soo geliyey Ee, xeradii ciidanka joogay wax baktiyey iyo wax cararay ayaa noqdeen iyo wax dhaawacmay tirada inta la sheegay sina kasii badatana waa suuragal ilaa hadda waxa weyaan cararkooda iyo baxsigooda ayaa meelaha laga sii sheegayaa ilaahana ku mahadsan xerada marka waa sidaa xaalkeeda ilaahana ku mahadsan alxamdulilah inkastoo xarakada shabaab ulmujaahidiin si horudhaca bayaan ay soo saartay ugu sheegtay in boqol soddon iyo toddoba askari oo ka tirsanaa ciidamada uganda ay ku dishay weerarka saaka ka dhacay buulamareer haddana waxaa suuragala khasaaro weyn oo intaa ka badan yahay sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan xilligaan la hadlaynay waxa uu inoo sheegay in mid ka mid a maxaabiista gacanta lagu dhigay uu agtiisa taagan yahay waaba waa sida la sheegay waa sax maxaabiis badan ayaa gacanta lagu dhigay qaarkood dhaawac ay yihiin qaar iyagoo nool aniga haddaan kula hadlayo waxay ag joogo askari dha- baalkii nool oo tuutihiisa qabo oo ugandheys ay ag joogo dagaalkay qayb ka ahaayeen waa askari ugandheys ah oo calaamadii faen iyo calankii darabka ugu dhegan yahay tuutihii wato oo dagaalka lagu soo qabto hadda ay ag taagan xaaladda buulmareer kolley alxamdulilaahi waxa weeyaan gacanta mujaahidiinta ayay ku jirtaa dadkana maanta waxa weeyaan xerada ayaa loo fasaxay wixii agab yaalay iyo qalab iyo wixii ay daldalanayaan qaniimadaas ah waxaa dadka loo fasaxay gacanta mujaahidiintana gacanta ay ugu jirtaa maanta buulmareer alxamdulilah niyadjab xoogle ayaa maanta haysta madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaarihiisa xamse cabdi barre golaha wasiirada baarlamaanka iyo saraakiisha ciidamada iyo weliba culummada u fadwata shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah waxay la hoganayaan murugo iyo caloolxumo sababtoo ah waxay dhegta dhiigga loo daray saaxiibadoodii ay jeclaayeen ee dimuqraadiyiinta ay isla ahaayeen sheekh cali cabdulaahi ee sheekh cali katiin ayaa arrimahaas ka warramaya gaalo iyo gaalo kalkaal iyo wadaad xumena yacni hadalkiisu waa been wey in yaquuluuna ilaa kadiba been unbay sheegayaan waxa ay wadaan waa iftiraa'aad iyo been abuur iyo hadal shaydaan uu qurxiyey oy maalin kasta isku maaweelinayaan ummaddana ay ku dhagrayaan wey marka maanta waxaa dulli iyo ihaano iyo liidnaashii u soo hoyatay kuwii afkooda gaalada ku difaacayay ee dhahayay gaaladaa xabad laguma ridi karo xeryahooda lama weerari karo qosh laguma sii karo maanta ilaahay subxaana wa tacaala makrigooda waa baabi'iyey dadkii muslimiinta makrigay la damacsanaayeenna ilaahay subxaana wa tacaala waa ku gediyey arrintii ayaga ayaga xaggooday ku gadoon tahay wey maanta way dullaysan yihiin cadowgii shala ay la jireen oo ay afkooda ku difaacayeen oo naftooda ku difaacayeen oo muslimiinta ay u gacmo qabanayeen ayaa maanta isagoo cararaya ayaa la faylaha la goynaya inkastoo askari uga leeatay duulaankii laba kun afariyo tobankii ciidamadii uganda ay ku qabsadeen magaalooyinka baraw buulomareer qoryooley iyo deegaano kale haddana waxay ahaayeen kuwo kibirsan oo sanka taagaya maanta saxaalkoodu sidaa waa uu ka beddelan yahay shaqaali katiin ayaa arrimahaas ka warramaya shala waxaan dhahaynay annaga wacdi ilahi aan ku kalsoonnahay iyadoo gaala meel kasta naga soo weerartay celiya dhul ay naga duqaynayaan ay u bixiyeen howlgalkii badweynta hindiya ayagoo kibirsan ay meel kasta yaacayeen ayaan waxaan dhahaynay nasri ilahi aan ku kalsoonnahay gaaladana waa ka adkaanayna maantana ilaahi subxaana wa tacala waa noo xaqiijiyey wey markay buulamareer iyo baraawe iyo marko iyo meelaha kala duwan ay xoogga ku soo gelayeen iyagoo kala ordaya oo kibirsan oo sanka taagaya maanta iyagoo dullaysan oo dhiiggoodu daadanayo oo waxa weeye baktigooda la jiidayo hubkoodii iyo qalabkoodii la qaatay iyo dabada jeediyeen wey oy cararayaan cararna loogu sii maayo insha allahu tacaala meel kasta waa lagu go'doominayaa hubka iyo qalabkay la yimaadeen insha allahu tacaala khaniimay muslimiinta u noqon doonaan kelimada tawxiidkan lagu difaaci doonaa guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose ahna ugaaska beesha ciroobe ugaas ibraahim maxamed nuur ayaa ka mid ahaa martida ka qayb gashay barnaamijka diiradda jimcaha wuxuu sheegayaa in ciidamada ugandha loo soo wakiishay in dadka muslimiinta ee soomaaliyeed ay diintooda islaamka ka fidmeeyaan wuxuu intaa ku daray in deegaanada ay qabsadeen ay ku beereen maandooriyaha xashiishka la yidhaahdo ciidamadaas dhibaato waxay ka wadeen dadka muslimiinta ah ayaa loo soo wakiishay inay ka bedelaan diintoodii waxayna wadeen beeraha in lagu tacabo wax alaa wixii qashinka ahaa xashiishka iyo qurunka lagu tabco beerihii muslimiinta ay ku tabcanayeen fasalka dhulkii dadkii deganaa ayay degeen dhulkii muslimiinta beeranayeen xashiisha lagu tabcay dhaheen ummadiina dil iyo dhaawac iyo kufsi u baabi'iyeen waa dad ku faanay oo ku faanay oo yidhi haddii aad gabar kufsanaysid ama aad dilaysid gabar soomaaliya kaa horayso ee gabdhaheenna hahaleen ay dadkii yidhi bay ahaayeen dadka ayaga waa dadkii cadowtooyadoodii aanan la qiyaasi karin waa dadkii islaamka baabi'iyey dhaqan rugay dalkii ka baabi'iyey daracii ka baabi'iyey oo fasalkii bixlaa diiday wax halaal in la cuno diiday oo ummaddii dhaqaaq ee ka weysay jidkan u fadhiistay bay ahaayeen marka een ilaaha weynaa waaxidka ayaa wuxuu ku riday hasiimo ba-an oo ilaahay ugu tiragalay mujaahidiintiisa iyo addoommadiisuna ku ilhaamiyey taas ayaa ilaahay saaka uu ku jibiyey nimankaas haddee wax kale maahana waa tii ilaahay uu ku yidhi wamaa ramayta ida ramayta walaakin allaha rama markay nimankaa tii ayaa ku dhacday ilaah baa dilay ilaah baa hasmiyey ilaah baa duleeyey marar kala duwan ciidamada uganda waxay gobolka shabeellaha hoose sanadihii lasoo dhaafay ku xasuuqeen dad badan oo muslimiin ah mid ka mid a dhacdooyinka fooshaxun waxa ay dhacday sanadkii laba kun kow iyo labaatan xilligaas oo ay dad shacaba laayeen dabadeedna meydadka ay isu keeneen oo ay miina ku qarxiyeen suldaanka guud ee beesha tunne suldaan maxamed cabdulqaadir ayaa waxa uu sheegayaa in loo baahan yahay in xarakada shabaabul mujaahidiin iminka maxaabiista ay heystay ugandheeska ay ku wareejiso dadkii eheladoodii ugandheesku ay qarxiyeen si ay kuwan uga aargutaan kuwii golweyna horta ciilkeen aad uu ugu badan yahay waa dadkii hadda ka hor kabtannaas iyo reer golweyn ugandheesku jooga waa dadkii masaakiinta dadkii miinada ku xihay waay dadkii miinada ku xihay in lasoo qaqabto oo ehelkii loo geeyo iyagana sidood inay miino ku xidhaan laakiin ugandhes waa isla dhashay hadda waxaan ku talin lahaa maxaabiistan hadda lahaa in dadkaas la dhaho waa kuwana ka aarsada sidooba hadda miino ku xira ku qarxiya in la dhaho waayna si kale kuma aarsanayno waa noo aareen aadna waa ugu faraxsannahay aarkeenna waa la guday dadkaas maanta farxaddooda lama qiyaasi karo dadkii dadkooda maalintaas la laayey maanta waxay joogaan farxad iyo reenreen iyo bishaaray ku jiraan waxaan leeyahay murtadiintana waxaa naftooda la ii sheegay bakhtigooda in badan la soo arkay tiradan inay ku jiraan in gooni loo sheegi doono ma aqaan murtadiintana meesha waa ku baaba'een murtadiintana waxaan leeyahay ilaahay u towbadkeena reer buulamareer maanta waxay dib u heleen xorriyaddii ay ugu dambaysay muddo laga joogo ku dhowaad toban sano waxaana magaaladooda maanta ka babanaya calanka tawxiidka dadka ku dhaqan magaalooyinka iyo deegaanada kale ee gobolka shabeellaha hoose ka joogaan ciidamada shisheeye ayaa waxay rajaynayaan in wixii saaka buulamareer ka dhacay oo kale oo ahaa weerar cagmarin ah ay ka dhacaan magaalooyinkooda kadibna ay ka mid noqdaan bulshada caalamka tawxiidka harsanaysa haddaba muxuu ka dhigan yahay weerarkii saaka lagu qaaday saldhigga ciidanka ugandha ee buulamareer cabdifataax maxamed qaasim filibiin ayaa qodobkaasi eegaya aad baad u mahadsan tahay ee marka hore ee weerarkan waxa uu ku soo beegmay maalmo kadib markii uu soo dhammaaday shirka labaad ee bariga afrika oo looga arrinsanayay jihaadka ee bariga afrika ee sidii ciidamada shisheeye ee looga sifeyn lahaa wadanka ee aad ayaa looga dooday weliba een la dagaalanka ee shisheeyahan iyo sidii la isku raacin lahaa ee ajendayaal ee muhiim ah ayay ka mid ahayd ee waxaa kale oo aad og tahay in shalay kelimadii la baahiyey ee shirka uu ka jeediyey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab laga dheehanayay n runtii in ciidamada shisheeye gacan adag la saaro waxa uu hadaladiisii haddaan soo qaato ka mid ahaa ciidamadan shisheeye waxay garanayaan waa luqadda qaraxyada iyo luqadda gumaca rasaasta ayaa ka mid ahayd iyo guubaabo aada u weyn oo ku socotay ciidanka milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka weerarkan saaka waxa uu ku soo aaday kadib markii uu soo dhammaaday shirka labaad ee bariga africa waxaana runtii uu dirayaa fariimo kala duwan ayuu dirayaa maxaa yeelay markii shirka uu soo dhammaaday dadku bayaanka ayay akhristeen shisheeyaha aada ayay isha ugu hayeen shirka iyo kelimaadka runtii waxay leeyihiin hay-ado wax diraaseeya marka waxyaabaha isweydiinayeen waxaa ka mid ahaa maxaa xigi kara maxaa tallaabo ah oo al-shabaab ay qaadi karayaan mar haddii ay shireen madaxdii culimadii odayaashii dhaqanka ee dadkii ahlulxalli walcaqdiga ahaa ee meesha waxaa lagu karkariyey inaysan yarayn iyagu way dareemayeen marka aad baa ay isku weydiinayeen waxa xigi kara bal shirkan tallaabada koowaad tan labaad tan saddexaad ilaa tallaabooyinka ugu dambeeya marka saaka tallaabadii ugu horeysay oo ficil ah oo noocan ah ayaa dhacday shirka kadib taas waa qodob qodobka labaad waxa uu yahay weerarkan waxa uu sii adkeynayaa welwelkii ay shisheeyuhu ka qabeen in ciidamada shisheeye wadanka laga saaro iyaga oo aamin ah oo bad qaba liannahu adduunka marka wadan lagu duulo ugu dambeyntiina la qorsheeyo in laga baxo waxaa dowlad walba iyo ciidan walboo shisheeye ku adkaata sidii uu u bixi lahaa haddii marka lala dagaalamayo afghanistan oo kale tusaale haddaan usoo qaadanno maraykanka ayaa bixi waayey oo ku qasbanaaday in uu tuugo oo uu yidhaahdo ciidankeenna waddo aamin ah ha la siiyo kamin yaanna loo gelin markaasaa la yidhi hubka ka taga marka haddii aad doonaysaan in aad waddo ammaan ah ku baxdaan oo kamaa in aadan ogolayn iyo dagaal aadan rabin adinka ayaa markii hore wadanka yimid cid idinku qasabtay ma jirin khiyaarkii inaad ku timaadeen marka hubka iyo gaadiidka ayaad noo reebaysaan ayaa maraykankii ayaa ku qasbanaaday marka su-aalaha la isweydiinayo ciidankan bixitaankooda waddo aamin ah oo ay ku baxaan see lagu heli karaa ayay walwal xoogan sii gelinaysaa mar haddii ciidanka xarakada al-shabaab ay saaka xeradii ugu weyneed marka laga yimaado xerada xarane ayaa dadka qaar ay ku tilmaamayaan in la jabsaday oo weeraro culus oo qaraxyo lagu qaaday kadibna ma aragtay ciidankii milatariga ay iqtixaameen oo gudaha ay u galeen askartii ugandan laga dhigay wax dhumay iyo wax dhaan raacay marka qodobka labaad weeyaan oo ah in uu welwelka kusii badinayo dowladaha shisheeye ee qaabilsan bixitaanka ciidamada shisheeye si markaa waddo aamin ah ciidankan loogu saaro qodobka labaad waxay niyajab weyn uu ku yahay weerarkan culus ee saaka cagta lagu mariyey ciidankii admis ama askartii uganda wadamada safka hore la leeyahay ee maraykanka iyo imaaraadka carabta ay doonayaan in ay kusoo kabaan askarta dowladda federaal oo markaa meelaha qaar ay kusoo buuxiyaan ayay walwal aada u xoogan gelinaysaa waxaadna dareemaysaa hadda ciidamadan la yiri waa safka hore kama muuqdo xiiso badan kama muuqdo warbaahinta kama hadlayaan faankii iyo kibirkii iyo soomaaliyaan maaragtay ku duulaynaa iyo farxaddii iyo hanjabaadihii ay sameyn jireen qudhooda way iska aamusan yihiin oo waa dad gadaal laga soo baritaarayo oo lasoo riixayo dhanka kalena dhaqaala la idin siinaya la dhahayo hayo een, iyaga qudhowdana een, way dareemayaanoo isha ayay ku hayaan ee, wadanka soomaaliya waxaad ogeyd madaxweynaha ee, kenya in uu yiri ee, ciidankeena annaga laftigeena waan kala baxaynaa soomaaliya laba kun afar iyo labaatanka marka la gaaro oo kenya hadda ay baqayso oo ay leedahay ee, xuduudaha ayaanu een, ilaalinaynaa oo ciidamo aanu soo dhignay marka ee, fariintu waxay tahay niyajab weyn inuu ku ridayo wadamada isku magacaabay safka hore gaar ahaan ciidanka saaka la beegsaday een, yacni etmis si guud ahaanad way u yihiin laakiin yugandhayska in saaka la beegsado oo xerada ay ku sugnaayeen la weeraro macno weyn ayay u sameynaysaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo guud ahaan dagaalka ka socda wadanka muxuu yahay macnahaasi ay sameynayso Een, micnuhu waxau yahay ee, madaxweynaha uganda yoweri museveni waa ninka martigeliyey ee shirkii ee wadamada safka hore ee waa ninka markaa ee xasan sheekh uu lacagaha siiyey oo uu ku yiri abaabul samee ee noo erge maadaama dee isagu uu yahay nin nin baadiri ah oo ay tixigelinayaan mararka qaar dowladaha reer yurub iyo mareykanka marka yoweri museveni waa ninka ee martigeliyey ee shirkaasi ee saddexda wadan ee etoobiya iyo ee muxuu ahay kenya iyo ee, jabuuti iyo ee, kuwa maaragtay deeqahaasi siiya iyo xasan sheekh iyo oo markaa ay ka shaqeynayay in ciidamadan een, atmis marka la saaro lagu bedeli karo ciidamo noocaas ah marka runtii fariin gaar ah ayay ku tahay micno gaarana way u sameynaysaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab yoweri musevenina saaka ee, dabcan haddii ee, hurdada telefoon ayaa looga kicin doonaaye wuu arki doonaa ee, wixii ciidamadiisa ku gaaray ee, meesha Ee, waana ka warsugaynaa waxa uu ka yidhaahdo fariinta kale ee xigta ee, weerarkan ee, culus oo dirayo waxa weeyaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay yacni tusayaan ee, dhinacyada kasoo horjeeda in ay sii dardargeliyeen een, howlahooda iyo xirfadahooda dagaalka islamarkaana een, ay beegsanayaan halbowlayaashii ugu waaweynaa ee ciidamada shisheeye ciidanka lagu tiirsanaa ee maaragtay ee nabad ilaalinta lagu sheegayey ee dowladda federaalkuba ay ku taagneed oo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh uu yiri een ee, goobo muhiim ah ayay noo hayaan oo haddii meelahaas ay ka bixi lahaayeen muqdishoba ma aanan joogeen ee uu uu oranayay ayaa ay ka mid tahay saaka meesha la weeraray marka een fariinta ee, ay dirayso waxa weeyaan xeryaha ciidamada dowladda federaalk ay ku sugan yihiin ee tacbaanka ah ee maaragtay meelaha qaar ku yaala sida shabeellaha hoose shabeellaha dhexe ee runtii waxay si cad warqad cad een qoraal ku qoran ay u tusaysaa in xeryahaasi aysan damaanad ku haysan oo ay maaragtay ku noolaan karayaan oo ay ku nabadgeli karaan maadaama niman ee, ka tiro badan ka hub badan taangiyo haysta ee, xeryahoodii ee, loogu galay islamarkaana laga dhigay wax la dilay iyo wax ee, meesha ka cararay waxay sii kordhinaysaa walwalkii ciidamada iyo saraakiisha ee, dowladda federaalka ah macrakadii ama weerarkii cuslaa ee saaka ay mujaahidiintu ay kula wareegeen ee, bulamareer Ee, sidoo kale weerarkan ee, waxa uu dirayaa fariin een, istinfaar caam ah ayaa ee, amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku dhawaaqay in dadku ma aragtay jihaadka ay u diyaar garoobaan in ciidamada shisheeye ee laga saaro kuwa wadanka ku sugan kuwa ee la tawaqucayana maaragtay loo diyaar garoobo la dagaalankooda marka ee, si gaara ee, dadka soomaalida gaar ahaan bulshada maaragtay deegaanadooda ciidamada shisheeye ay haystaan ayay fariin u diraysaa abwaankii soomaaliyeed waa tii uu lahaa ee, maxaa idinka reebay een, khalqiga libinta doonaya mar un maad ku dayataan buu yiri een, xaaji aadan khalqiga libinta doonaya marka ee, maanta waxaanu joognaa xili ee dadka qaar ay libinta ka qaybgalayaan oo libinta iyo taariikhda ay kaalin ku lahaanayaan ee, dadka qaarna laga yaabo in taariikhda ee, meel mugdi ah ay ka galaan marka waxay ee, dhiiragelinaysaa een, qof walba oo hoos u fooraray ama si qaflad ay ugu jirtay een, ama deegaankiisa maaragtay la haystay ama een, ahaa ka mid ahaa dhalinyarada ee soomaalida ah oo doorkoodii maaragtay in badanoo ka mida uu bannaan yahay oo ciidanka amisom laftigooda ama atmis ay ku mashquuliyeen kubad iyo music iyo waxyaaba la mid ah runtii ee fariin noocaasana way diraysaa sababtoo ah meesha ragga galay waa dhalinyaro een, isugu jira ee, dabcan een, muhaajiriin iyo ansaar een, dhalinyaro ka socda een, qabaa'ilka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan marka ee, fariintaas weyn ayuu sidaa weerarkan waxa uu markaa eh, ku soo aaday oo iyana muhiim ah eh, ciidamadan eh, shisheeye oo eh, la- wadanka laga saaray qaar ka mid ah eh, kuwo kale la doonayo inay ka baxaan ciidankan saaka la weeraray waxay isku diyaarinayeen in ay ka baxaan en, eh, wadanka gaar ahaan eh, deegaanada eh, farta lagu fiiqayay ayaa buulamareer ay ka mid ahayd inay hal mar en, isaga bixi doonaan En, waxaana igu soo dhacayaan dhexdaas dhalinyaro sheekaysanaysa mar aan arkay nin baa la weydiiyey wadanka soomaaliya meeqo ciidan oo ajnabi ah oo shisheeye ayaa kusoo duulay markaasuu yidhi "Eh, lama garanaya laakiin waa boqolaal kun markaas baa ninkii kale ee dhalinyarada ah wuxuu ku yidhi ka waran adigoo wadankaaga boqolaal kun oo dhalinyaro ah ay kusoo duushay En, haddii ay haddana ka baxaan een, toban sano toban iyo shan sano kadib haddii ay isaga baxaan adigoo hal xabad aanan ku ridin ama hal nin aadan ka dilin ka waran markaas buu wiilkii kale yidhi wallaahi waa khasaaro weyn ayuu yidhi ciidan wadankayga kusoo duulay intaasoo sannadood jooga anigoon xabad ku ridin ama aanan mid ka mid ah dilin inay wadanka isaga baxaan marka een, kobac fara badan iyo een, wacyi fara badan ayaa xataa ka muuqanaya een, dadka e, intiisa badan marka ciidankan ayaa markii ugu horeysay soomaaliya kusoo duulay laba kun iyo eh, toddobadii bishii march weliba een, xilligaasoo eh, ciidanka etoobiya culays xoogan uu ku haystay magaalada muqdisho gurmad ahaan ayaa loo keenay magaca nabad ilaalintana waa la siiyey En, toban sano kadib joogitaankoodii golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay sameeyeen eh, qaraar ayay soo saareen oo qeexaya in mas-uuliyadda amniga lagu wareejiyo oo dhegaha dhurwaaga loo dhiibo een, dowladda federaalka iyagana wadanka laga saaro maadaama eh, la arki waayey wax natiijo ah oo ay keeneen ee godadna ay ku soo urureen laakiin ilaa iyo hadda ma suuragelin een, in ammaankii lagala wareego een, xasan sheikh ayaa isku dayey ee, dagaal inuu qaado oo ciidankiisa ee, hub turkida ay siiyeen iyo waxyaaba noocaas uu ku howlgalo ee, diyaarado lagu caawinayey wixiina waxba way qaban waayeen waxaana dowladdu ay ka macaashtay in een, ku dhowaad saddex kun laga dilay ee, ee, dhowaan waxaa inoo xaqiijiyey afhayeenka ciidanka sheekh abu muscab dhaawacyada ayaa meel la kala geeya la la-yahay iyo kuwa naafoobay amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kelimadiisii shalay wuxuu ku sheegay een, oo aad maqlaysay ee, in gaadiidkii ugu badnaa ay ka heleen ee, dowladda federaalka tan iyo een, dagaalkii lala galay midoogii maxkamadaha islaamiga taas marka waxaad ka dareemaysaa inta uu la egyahay baaxadda iyo burburka soo gaaray ciidamadii ee dowladda federaalku ay ku tashanaysay waana midda keentay in xasan sheikh uu gacmaha u warsado ciidamada etoobiyaanka marar badan uu safarro ugu tago abiy axmed een sawir cajiible ayaan arkay ciidanka een, atmis ay sameeyeen waxaa is ag taagan askari ugandes ah wuxuu ka tarjumayaa bixitaanka atmis askarigan ugandeska wuu labisan yahay kabihiisa ayuu wataa qorigiisuu wataa koofiyadiisuu wataa ninka bedelaya ee ku ag sawiranna waa nin macawiiska go-day oo wasaq ah wata een, maro garabka ay u saaran tahay ee, muxuu ahaayey ee, nadaafad darro ay ka muuqato ee, dacs wata marka ninkii intaasoo sano joogay oo ee, nabad ilaalintii isku sheegayey ee soo duulay ayaa ee, waxa uu waxaa bedelaya sida iyagu ay soo sawireen nin noocaas ah sawirkaas qudhiisa ayaana ka marqaati kacaya in ay fashilmeen ciidamada ee, shisheeye oo ay dhegaha dhurwaaga u dhiibayaan nin ee, tacbaan ah oo maaragtay maro gogo'day wata macawiis baaba ah wata waayahay een, uu- gabagabadii eh, bishii abril ee sanadkii laba kun laba iyo labaatankii eh, howlgalka eh, oo duulaankooda wuxuu ahaa amisom wixii ka horeeyey waxaa markaasi loo bedelay atmis wixii ka dambeeyana waxaa eh, la sheegay inay isku diyaarinayaan bixitaanka Een, bishii janawari ee sanadkan hadda aanu ku jirno ee laba kun iyo saddex iyo labaatan ayaa eh, tiro ka mid ah ciidanka atmis gaar ahaan laba kun oo askari laga saaray wadanka soomaaliya Een, dhowaanna eh, qayb kale ayaa la qorsheynaya in wadanka laga saaro iyadoo ugu dambeyntii la qorsheeyey askariga ugu dambeeya bisha disembar ee sanadka soo socda laba kun afar iyo labaatan in wadanka laga saaro marka ciidan een, eh, isku diyaarinaya bixitaan khasaarahooda inay yareeyaan socodkooda waa ay aad bay usoo koobeen socdaalkooda een, godad iyo dhufeysyadii ayay sii kordhiyeen iyo- waxay doonayeen iyagoo faraha dhiig ku leh oo dakano ka galay ummadda soomaaliyeed ee dad muslimiin xasuuqay beerahoodii gubay in een, ay ku raaxaystaan kambaalle iyo meelaha la midka ah oo oo maaragtay wadanka ay sidaa uga tagaan laakiin in badan oo ka mid a uma suuragelin hamigoodii ee meydadkoodiina iyagoo afka taagaya ayaa saaka waxa uu yaalaa buulamareer buulamareer laftigeeda weerarkan een, ka dhacay saaka waxa uu sameynayaa micno weyn buulamareer ma aha markii ugu horeysa warbaahinta caalamka ay baranayaan maanta waqtigii gumaysiga ee talyaaniga ayaa la bartay gumaystihii talyaaniga meelaha lagula dagaalamay ayay ka mid ahayd dabcan inta udhexeysa marke iyo buulamareerna gumaysi badan ayaa dadka loogu geystay waa meelihii cornel maso uu dadka kula dul socon jiray kabihiisa oo dhayiqada uu uga gudbi jiray dadku markii dambe waa tii ay kaceen talyaani badan ayaa lagu laayay shisheeye kala duwan ayaa lagula dagaalamay taariikhdaasi gumayse ayay leedahay buulamareer ayaa sidoo kale lagu xusuustaa weerarkii dhowr sannadood ka hor faransiisku ay kusoo qaadeen iyaga oo dhanka badda kasoo galay mar walbana waagii talyaaniga xataa dhanka badda ayay kasoo weerari jireen waana tii faransiisku ay ceeb iyo fadeexad ka raacday halkaasi meydka sarkaal faransiisa ay uga carareen adduunkana markaa ay ku hor ceeboobeen taariikhdaas ayay leedahay marka ee magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose waa magaalo boqol labaatan iyo shan kilomitr u jirta magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya sidoo kale magaalada marko ee xarunta gobolka iyo waxay u jirtaa soddon iyo shan kilomitr waxay ku taallaa meel istraatiiji ah waddo isku xirta laamiga dheer ee muqdisho iyo magaalada kismaayo marka magaalada buuramareer ee horumarka ugu weyn ayaa waxay samaysay markii maamulka islaamiga ee wilaayada uu ka hirgelay ciidanka atmis ayaa hadda waxay haystaan buulamareer oo ay joogeen muddo ku dhow toban sannadood saakay laakiin runtii dadka magaalada buulamareer oo qaarkood aan la xiriirnay lama qiyaasi karin farxaddooda ciidankii gumaysiga dhibka madaafiicda muqaadaraadka anshax darada dhib noociisa kala duwan ku hayay runtii saaka meeshaas ayaa lagu baabi'iyey oo lagu xasuuqay marka dagaalkan ama weerarkaasi lagu qaaday ciidanka ee uganda waxa uu dirayaa runtii fariimahaasi kala duwan oo isugu jira fariimo amni iyo kuwo siyaasi ah halka warkaanad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah alfurqaan ciidamada uganda ayaa eeday ku dhaqankii shareecada islaamka ee ay ka burburiyeen magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose mar kale iyo cabdulaahi soomaali mid ka mid a magaalooyinka ugu horreeyay ee ku dhaqanka shareecada islaamka laga hirgeliyey waa magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose halka oo xarakada shabaabulmujaahidiin ay si rasmiha uga talinaysay laba kun iyo sideedii ilaa iyo laba kun iyo afar iyo toban buulamareer oo tuulo ka dhignayd ayaa si deg deg ah muddadii sannadaha eeda xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka talinaysay waxay isugu beddeshay magaalo weyn oo xagga dhismaha iyo weliba ganacsiga ah sanadkii laba kun saddex iyo toban iyo laba kun afar iyo tobankii booqashooyin aan ku tegey waxay ahayd mid aad ii soo jiidatay waxaa ka jiray amni la isku hadlay karo iyada oo bulshaduna ay aad wax u baranayeen masaajidda iyo madaarista waxaa ka socotay daruus kala duwan sidoo kale waxaa furnaa dugsiyo qur'aanka kariimka ah lagu barto buulamareer ayaa ka mid noqotay magaalooyinka loo quuri waayey ku dhaqanka shareecada islaamka ee shisheeye uu ku soo duulay ciidamada uganda ayaa laba kun afar iyo tobankii ku soo duulay iyaga oo taakulayn ka helaya maraykanka qaramada midoobay iyo weliba shisheeyaha kale sida midowda yurub iyo wixii la halmaalaa dagaallo xoogle kadib waxaa u suura gashay shisheeyuhu in ay magaalada la wareegaan waxaanay ka samaysteen saldhigyo milatari hoos u dhacaya wuxuu ku yimiday amniga iyo ganacsiga magaalada waxaa meesha laga saaray ku dhaqankii shareecada islaamka waxaana ka hirgelay isticmaalka maandooriyaha iyo waxyaabo kale oo badan oo allah aanu raalli ka ahayn waxaa jiray weeraro badan oo ugandheeska lagula beegsaday saldhigyada ay ku leeyihiin magaalada buulamareer iyo weliba golweyn oo kaabiga ku haysa iyo deegaano kale iyo kamaa in loo dhigay waxaanay ku waayeen askar aad u fara badan iminka saakay weerarka ay ku qaaday xarakada shabaabulmujaahidiin wuxuu aargud u yahay dad fara badan oo muslimiinah oo ay buulamareer iyo nawaaxigeeda ku laayeen ciidamada uganda iyo weliba ku dhaqankii shareecada islaamka ee ay burburiyeen waxaa murugu saakay u soo hoyatay madaxweynaha uganda iyo weri musafine oo muddo badan waddankaas xukumayey islamarkaasina ciidamadan asiguu soo diray waa baadarigii hadda ka hor yidhi askarigii u baahan gabar uu dharbaaxo waa in uu soomaaliya aado taasina waxa uu ku muujinaya gabadfallada ciidamadiisu ay ka geysanayaan gudaha soomaaliya iyo inaanay jirin cid la xisaabtamaysa marka laga soo tago xarakada shabaabulmujaahidiin oo ay ka go'an tahay in dalkan ay ku xukunto shareecada islaamka islamarkaasina shisheeyaha ku soo duulay ay ka saarto yuweri musefeni xilligan waxa uu ka fikirayaa sidii meydadkiisa saaka buulamareer daadsan loogu soo qaadi lahaa oo loogu keeni lahaa marka meydadka ha la geeyo waddanka uganda waxaas qabsan doonta baroor saa'id ah sidii horeyba u dhici jirtay waxaa laga shalay doonaa duulaanka gardarrada ee lagu soo qaaday soomaaliya gaar ahaana magaalada buulamareer ciidamadii jooga hooyooyinkooda ayaa si aad ah u barooro doona sidoo kale xaasaskooda iyo carruurtooda ayaa ooyi doona ciidankan ayaa laynta dadka soomaaliyeed waxay ku qaataan qarash fara badan weerarka saaka lagu laayay ciidamada uganda waxa uu ku soo aadayaa xilli madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud oo horey u ammaani jiray ciidamada shisheeye islamarkaasina sheegi jiray in danta soomaaliya ay ka shaqaynayaan uu dhowaan shaaciyey inaanay wax dan ah u haynin dowladda federaalka ah islamarkaana muddo dheer ay xeryahooda ku jireen qarashna iska daldalanayeen waxa uu hadalkaa sheegay markii loo sheegay in ciidamada shisheeye ay dalka ka baxayaan islamarkaana laga kala dhex bixi doono asigii xarakada shabaabulmujaahidiin marka oo uu ku fikirayo inay suuragal tahay inuu dalka ka cararo sida madaxweynihii afghanistaan ashraf khani kaas oo diyaarad raacay una baxsaday dalka imaaraadka markii imaarada islaamiga ah ee daalibaan ciidamadoodu kaabiga soo saareen magaalada kaabuul ee caasimada afghanistaan saacado un kadib markii maraykanku cararay warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa